Kitaabkii Sakariya Sakariya cutubka koowaad Boqor Dariyus sannadadiisii labaad bishiisii siddeedaad ayaa ereygii rabbigu u yimid Sakariya oo ahaa ina beregya ina iido oo nebigii ahaa oo wuxuu ku yidhi Rabbigu aad buu awoowayaashiin ugu cadhooday haddaba sidaa daraaddeed waxaad iyaga ku tidhaahdaa Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay ii soo noqda ayuu Rabbiga ciidamadu leeyahay oo anna waan idin soo noqonayaa ayuu Rabbiga ciidamadu leeyahay ha ahaanina sidii awoowayaashiin oo kale kuwaasoo ahaa kuwii ay nebiyadii hore ku qayliyeen oo ay ku yidhaahdeen Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay hadda ka soo noqda jidadkiinna sharka ah iyo filimihiinna sharka ahba laakiinse Rabbigu wuxuu leeyahay iyagu ima ay maqlin oo innaba ima ay dhegaysan bal meeye awoowayaashiin nebiyaduse miyay weligood iska noolaadaan laakiinse erayadaydii iyo qaynoonnadaydii aan nebiyadii addoommadayda ahaa ku soo amray soo ma ay gaadhin awoowayaashiin oo iyana intay soo noqdeen ayay yidhaahdeen rabbiga ciidamadu siduu ku fikiray inuu nagu sameeyo siday jidadkayagu ahaayeen iyo siday falimahayagu ahaayeen ayuu nagu sameeyey Boqor Dariyus sannadadiisii labaad bisheedii kow iyo tobnaad taasoo ah bisha shabaad maalinteedii afar iyo labaatanaad ayaa ereygii rabbigu u yimid Sakariya oo ahaa ina berekya ina eedo oo nebigii ahaa oo wuxuu ku yidhi habeenkii waxaan arkay oo ii muuqday nin faras xamar ah fuushan oo wuxuu dhex istaagay geedaha hadaaska la yidhaahdo oo meel hoos leh ku yiil oo gadaashiisana waxaa joogay fardo kale oo midabkoodu yahay xamar iyo midab dhibicyo leh iyo caddaan markaasaan idhi sayidkaygiyow waa maxay kuwanu markaasaa malaggii ila hadlay igu yidhi anigaa ku tusi doona waxa kuwanu yihiin oo ninkii geedaha hadaaska ah dhex taagnaa ayaa jawaabay oo wuxuu yidhi kuwanu waa kuwii rabbigu u diray inay dhulka hore iyo dib u dhex maraan oo iyana waxay u jawaabeen malaggii rabbiga oo geedaha hadaaska ah dhex taagnaa oo waxay ku yidhaahdeen dhulkii hore iyo dibba waannu u dhex marnay oo bal eeg dhulkii oo dhammu wuu deggan yahay oo wuu xasilloon yahay markaasaa malaggii rabbigu jawaabay oo wuxuu yidhi rabbiga ciidamadow ilaa goormaadan u naxariisanayn yeruusaalem iyo magaalooyinka dalka yahuuda kuwaasoo aad toddobaatan sannadood u cadhaysnayd markaasaa rabbigu malaggii ila hadlay ugu jawaabay erayo wanaagsan oo qabow kolkaasaa malaggii ila hadlay igu yidhi warkayli oo waxaad tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anigu yeruusaalem iyo siyoonba waxaan ugu masayranahay masayr weyn oo aad iyo aad baan ugu cadhooday quruumaha iska istareexsan waayo anigoo in yar u cadhaysan ayay sii badiyeen dhibaatadii haddaba sidaa daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay yeruusaalem ayaan naxariis kula soo noqday oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay gurigayga waa laga dhisi doonaa dhexdeeda oo yeruusaalem korkeeda waxaa lagu fidin doonaa xadhig qiyaaseed oo haddana qayli oo waxaad tidhaahdaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay magaalooyinkaygu mar kaley barwaaqo la faafi doonaan oo rabbigu mar kaluu siyoon u qalbi qaboojin doonaa oo mar kaluu yeruusaalem dooran doonaa oo indhahaygii baan kor u qaaday oo wax baan fiiriyey oo waxaan arkay afar gees oo anna waxaan malaggii ila hadlay ku idhi waa maxay kuwanu oo isna wuxuu iigu jawaabay kuwanu waa geesihii kala firdhiyey dadkii dalka yahuuda iyo dadkii dalka israa'iil iyo yeruusalaamba markaasaa rabbigu wuxuu i tusay afar tumaal kolkaasaan idhi kuwanu maxay u yimaadeen inay sameeyaan oo isna wuu hadlay oo wuxuu yidhi kuwanu waa geesihii kala firdhiyey dadkii dalka yahuuda si aan ninna madaxiisa ugu qaadin aawadeed laakiinse kuwanu waxay haatan u yimaadeen inay ka argagixiyaan oo ay hoos u tuuraan quruumaha geesahooda kor ugu qaaday dalka yahuuda inay kala firdhiyaan sakariyaa cutubka labaad oo anna indhahaygii baan kor u qaaday oo wax baan fiiriyey oo waxaan arkay nin gacanta ku haysta xarig qiyaaseed kolkaasaan idhi war xaggee baad u socotaa oo isna wuxuu igu yidhi waxaan u socdaa inaan yeruusalaam soo qiyaaso oo aan soo ogaado intuu ballaarkeedu yahay iyo intuu dherarkeedu yahayba oo bal eeg malaggii ila hadlay ayaa baxay oo malag kale ayaa u baxay inuu isaga ka hor tago oo wuxuu ku yidhi isagii orod oo la hadal ninkaas dhallinyarada ah oo waxaad ku tidhaahdaa yeruusalaam waxaa loo degi doonaa sidii tuulooyin aan dayr lahayn sababtuna waa dadka tirabadnaantiisa iyo xoolaha iyada dhex jooga daraaddood waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan iyada u noqon doonaa dayr dab ah oo iyada ku wareegsan oo waxaan iyada u noqon doonaa ammaanta dhexdeeda joogta rabbigu wuxuu leeyahay warooy dalka waqooyi ka carara waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan idiin kala firdhiyey sida afarta dabaylood oo samada siyooney tan dadka baabuloon la joogtooy baxso waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay ammaan dabadeed wuxuu ii soo diray quruumihii adiga ku dhacay waayo kii ku taabto wuxuu taabtaa ishiisa inankeeda waayo bal eega gacantayda ayaan iyaga ku kor ruxruxi doonaa oo iyana waxay booli u noqon doonaan kuwii iyaga u adeegi jiray oo idina waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidamadu isoo diray magaalada siyooney gabay oo reyrey waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waan imanayaa oo dhexdaadaan degganaan doonaa oo wakhtigaas quruumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadaan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadii ii soo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yahuuda wuu dhexli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusalaam buu duuran doonaa bini'aadmiga oo dhammow rabbiga hortiisa ku aamusa waayo isagu waa ka soo kacay hoygiisii quduuska ahaa sakariyaa cutubka saddexaad oo wuxuu u tusay yeshuuca oo ah wadaadka sare oo hor taagan malaggii rabbiga iyo shayddaan oo taagan gacantiisa midig si uu u ashtakeeyo markaas rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi shayddaanow rabbigu ha ku canaanto rabbiga yeruusalaam doortay ha ku canaanto sowkanu ma aha qori dab laga dhiftay haddaba yeshuuca dhar wasaqaysan buu qabay oo wuxuu istaagay malagga hortiisii isagu wuu jawaabay oo la hadlay kuwii isaga hor taagnaa oo wuxuu ku yidhi dharka wasaqaysan isagaa ka fura kolkaasuu isagiina ku yidhi bal eeg xumaantaadii waan kaa qaaday oo waxaan kuu xidhi doonaa dhar aad u wanaagsan oo anna markaasaan idhi duub daahirsan madaxa ha loo saaro markaasaa duub daahirsan madaxa loo saaray oo dhar baa loo xidhay oo malaggii rabbiga ayaa ag istaagay markaasaa malaggii rabbigu u caddeeyey yeshuuca oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay haddaad jidadkayga ku socotid oo aad amarkayga xajisid markaas waxaad xukumi doontaa gurigayga oo weliba waxaad dhowri doontaa barxadahayga oo anna kuwa halkan taagan dhexdooda ayaan kaa siin doonaa meel aad soo geshid haddaba yeshuuca oo wadaadka sare ahow maqal adiga iyo saaxiibbadaada ku hor fadhiya maxaa yeelay iyagu waa niman calaamad ah waayo bal eeg anigu waxaan bixin doonaa addoonkayga biqilka ah waayo bal eeg dhagaxa aan yeshuuca hortiisa dhigay isku dhagax ayaa waxaa ku yaal toddoba indhood rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waan hardhi doonaa hadharkiisa oo dalkaas xumaantiisana maalin qudh baan ku qaadi doonaa oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay wakhtigaas ninkiin kastaba wuxuu deriskiisa ugu yeedhi doonaa canabka iyo berdaha hoostooda
sakariya cutubka afaraad oo haddana malagii ila hadlay ayaa i toosiyey sidii nin hurdo laga soo toosiyey oo wuxuu igu yidhi war maxaad aragtaa oo aniguna waxaan idhi waxaan arkaa oo u jeedaa laambad wada dahab ah oo madiibaddeedana iyaday kor saaran tahay oo toddobadeeda laambadood ee yaryarna way kor yaalliin oo waxaa jira toddobada tuubbo oo ku socota laambad yar oo kasta oo ku kor taal oo agteedana waxaa ku yaal laba geed oo saytuun ah oo mid wuxuu ku yaal madiibadda dhankeeda midig oo kan kalena wuxuu ku yaal madiibadda dhankeeda bidix oo anna waan jawaabay oo la hadlay malaggii ila hadlay oo waxaan ku idhi sayidkaygiyow waa maxay kuwanu markaasaa malaggii ila hadlay jawaabay oo wuxuu igu yidhi war miyaadan aqoon waxa kuwanu yihiin oo anna waxaan ku idhi maya sayidkaygiyow markaasuu jawaabay oo ila hadlay oo wuxuu igu yidhi kanu waa eraygii rabbigu u soo diray sirabaabel oo wuxuu ku yidhi rabbigii ciidammadu wuxuu leeyahay itaal kuma aha xoogna kuma aha laakiinse waxay ku tahay ruuxayga buurtan weyney kumaa tahay sirabaabel hortiisa waxaad ku noqon doontaa bannaan oo isna wuxuu soo bixin doonaa dhagaxa madaxa ah isagoo dhawaaqaya oo leh ammaan ha u ahaato ammaan ha u ahaato oo weliba waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo wuxuu igu yidhi sirabaabel gacmihiisa ayaa dhigay gurigan aas-aaskiisa oo weliba gacmihiisaa dhammayn doona oo waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidammadu ii soo kaa diray waayo bal yaa quursaday maalinta waxyaalaha yaryar waayo iyagu way rayrayn doonaan oo waxay arki doonaan xadhigga miisaanka oo ku jira gacanta sirabaabel waana toddobadan oo ah indhihii rabbiga iyagu dhulka oo dhan ayay hore iyo dibba u fiiriyaan markaasaan jawaabay oo waxaan isagii ku idhi waa maxay labadan geed oo saytuunka ah oo ku yaal laambadda dhankeeda midig iyo dhankeeda bidixba oo haddana mar labaad baan jawaabay oo waxaan ku idhi waa maxay labadan laamood oo saytuunka ah oo ku ag yaal labada tubbo oo dahabka ah oo saliidda dahabka ah iska mariya oo isna wuu ii jawaabay oo wuxuu igu yidhi war miyaadan aqoon waxa kuwaanu yihiin oo anna waxaan ku idhi maya sayidkaygiyow oo isna kolkaasuu igu yidhi kuwanu waa labada la subkay oo ag istaaga sayidka dhulka oo dhan
sakariya cutubka shanaad
oo haddana indhaha baan kor u taagay oo wax fiiriyey oo waxaan arkay qornin la duubo oo duulaya oo isna wuxuu igu yidhi war maxaad aragtaa oo anna waxaan ugu jawaabay waxaan arkaa qornin la duubo oo duulaya oo dherarkiisu waa labaatan dhudhun balladhkiisuna waa labaatan dhudhun markaasuu igu yidhi kan waa habaarka soo baxay oo dhulka oo dhan kor maraya waayo ku alla kii wax xada waxaa lagu baabbi'in doonaa sida dhankiisaan ku qoran oo ku alla kii been ku dhaartana waxaa lagu baabbi'in doonaa sida dhankiisa kale ku qoran oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan soo bixi doonaa oo wuxuu soo geli doonaa guriga tuugga iyo guriga kan magacayga beenta ugu dhaarta oo wuxuu iska joogi doonaa gurigiisa dhexdiisa oo alwaxdiisa iyo dhagaxyadiisaba wuu wada baabbi'in doonaa markaasaa malaggii ila hadlay soo baxay oo wuxuu igu yidhi bal hadda indhaha kor u taag oo bal arag waxa uu yahay waxaan soo baxaya oo waxaan ku idhi waa maxay kolkaasuu igu yidhi kanu waa weel eefaa ah oo soo baxaya oo weliba wuxuu igu yidhi kanu waa muuqashadii dembigooda oo dhulka oo dhan gaadhay oo bal eeg waxaa kor loo qaaday wax culus oo laxaamad ah oo waxaa jirtay naag eefaadda dhexdeeda fadhida oo haddana wuxuu igu yidhi tanu waa xumaan kolkaasuu iyadii hoos ugu riday eefaahda dhexdeeda oo wuxuu ku daboolay wixii cuslaa oo laxaamadda ahaa oo markaasaan indhaha kor u taagay oo intaan wax fiiriyey ayaan arkay laba naagood oo soo baxay oo dabayshuna waa ku jirtay baalashooda iyagu waxay lahaayeen baalal u eg baalasha xuurta oo kale oo iyana intay eefaahdii kor u qaadeen ayay meel dhulka iyo samada u dhaxaysa geeyeen markaasaan malaggii ila hadlay ku idhi kuwanu xaggay bay eefaahda u qaadayaan oo isaguna wuxuu igu yidhi waxay u qaadayaan inay guri iyada uga dhisaan dhalka shincaar oo markii la diyaariyo ayaa iyada lagu dejin doonaa halkaas oo meesheeda ah sakariyaa cutubka lixaad oo haddana indhaha baan kor u taagay oo wax fiiriyey oo waxaan arkay afar gaadhi faras oo ka soo baxay laba buurood dhexdood buuruhuna waxay ahaayeen buuro naxaas ah gaadhi faraska koowaad waxaa waday fardo xamar ah gaadhi faraska labaadna waxaa waday fardo madmadow gaadhi faraska saddexaadna waxaa waday fardo cadcad gaadhi faraska afraadna waxaa waday fardo barabaro leh oo xoog badan markaasaan jawaabay oo waxaan malaggii ila hadlay ku idhi sayidkaygiyow waa maxay kuwanu kolkaasaa malaggii jawaabay oo wuxuu igu yidhi kuwan waa samada afarteeda dabaylood oo ka soo baxa meeshay sayidka dhulka oo dhan ku hor taagnaayeen gaarifaraskii fardaha madmadow lahaa wuxuu tegayaa xagga dalka waqooyi oo kuwa cadcaduna iyagay dabagelayaan oo gaarifaraskii fardaha barabaraha leh lahaana wuxuu tegayaa xagga dalka koonfureed oo kuwii xoogga badnaana way soo baxeen oo waxay doonayeen inay dhulka hore iyo dibba u dhex maraan oo isna wuxuu ku yidhi taga oo dhulka hore iyo dibba u dhex mara oo iyana markaasay dhulkii hore iyo dibba u dhex mareen markaasuu igu qayliyey oo intuu ila hadlay ayuu igu yidhi bal eeg kuwii xagga dalka waqooyi tegey ruuxaygii way ku qaboojiyeen dalka waqooyi oo haddana waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo leh kuwii maxaabiista loo kaxaystay waxaad ka soo waddaa xeldaay iyo tobiyaah iyo yidacyaah oo isla maalintaasba kaalay oo waxaad gashaa guriga yoosiyah inasafanyah oo ay joogaan kuwii baabiloon ka yimid oo waxaad iyaga ka qaaddaa lacag iyo dahab oo waxaad ka samaysaa taaj oo waxaad madaxa u saartaa yeshuuca inayahuusaadaq oo ah wadaadka sare isaga la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidammadu sidanuu u hadlaa oo leeyahay bal eega ninka magaciisu yahay biqilka wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa isaga qudhiisa ayaa dhisi doona macbudka rabbiga oo isagu ammaantuu sidan doonaa oo carshiga ayuu ku dul fadhiyi doonaa uu ku talin doonaa wuxuu ahaan doonaa wadaad carshigiisa ku dul fadhiya oo labadoodaba waxaa u dhexayn doona taladii nabaaddiinnada oo taajajka waxaa yeelan doona xeleem iyo tobiya iyo dacyaah iyo xeen oo ah ina safeeyah oo waxayna u ahaan doonaan xusuus macbudka rabbiga ku jirta oo kuwa meelaha fog jooga ayaa iman doona oo waxay ka shaqayn doonaan dhisidda macbudka rabbiga oo idinkuna waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidamadu uu ii soo kiin diray tanu way ahaan doontaa haddaad ku dadaashaan inaad codka rabbiga ilaahiinna ah addeecdaan
sakariyaah cutubka toddobaad
oo boqordaariyus sannaddiisii afraad ayaa ereygii rabbigu u yimid sakariyaa maalintii afraad oo bisha sagaalaad taasoo ah bisha kasle'u haddaba reer baytel waxay soo direen sharaseer iyo regemelek iyo raggoodiiba inay rabbiga baryaan iyo inay la hadlaan wadaaddadii guriga rabbiga ciidamada iyo nebiyadii oo ay ku yidhaahdaan miyaan bisha shanaad ooyaa oo miyaan gooni iska dhigaa sidii aan yeeli jiray sannadahan badan oo dhan oo haddana waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo wuxuu igu yidhi waxaad la hadashaa dadka dalka deggan oo dhan iyo wadaaddadaba oo waxaad ku tidhaahdaa markaad soomi jirteen oo aad barooran jirteen bisha shanaad iyo bisha toddobaad oo ah toddobaatankan sannadood miyaad inaba aniga ii soomi jirteen oo markaad wax cuntaan iyo markaad wax cabtaan miyaydaan nafsaddiinna u cunin oo miyaydaan nafsaddiinna u cabin soo ma aha erayadii rabbigu kaga dhex qayliyey nebiyadii hore markii yeruusalaam la degganaa oo ay barwaaqada ku dhex jirtay oo la wada degganaa magaalooyinka hareeraheeda ku wareegsan iyo xagga koofureed iyo bannaankaba markaasaa ereygii rabbigu u yimid sakariyaa isagoo leh rabbiga ciidamadu sidaan buu ku hadlay oo yidhi garsoorid daacad ah naqa oo nin waluba walaalkiis ha u sameeyo naxariis iyo raxmad hana dulmina carmalka ama agoonta ama qariibka ama masaakiinta oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis laakiinse way diideen inay dhegaystaan oo intay caasiyeen ayay dhegaha faraysteen si ayan u maqleen oo waxay qalbigoodii ka dhigeen sidii dhagax adag oo kale si ayan u maqlin sharcigii iyo erayadii rabbiga ciidamadu uu ku soo dhiibay ruuxiisa markuu nebiyadiisii hore soo diray oo sidaa daraaddeed waxaa rabbiga ciidamada ka timid cadho weyn oo sidii uu u dhawaaqay oo iyana ay maqli waayeen sidaas oo kaley u qayliyeen oo anna ma aan maqlin ayaa rabbiga ciidamadu yidhi laakiinse waxaan iyaga ku kala firdhiyey dabeel duufaan ah oo waxaan dhex geeyey quruumaha eeyan aqoon oo dhan sidaasuu dalkii cidla u naqday iyaga dabadood oo ninna ma dhex marin ciduna kuma soo noqon waayo dalkii wacnaa cidlabaa laga dhigay
sakariya cutubka siddeedaad
markaasaa ereygii rabbiga ciidamadu ii yimid isagoo leh rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay siyoon waxaan ugu qiirooday qiiro aad u weyn oo waxaan iyada ugu qiirooday cadho weyn rabbigu wuxuu leeyahay siyoon baan ku soo noqday oo waxaan degganaan doonaa yeruusalaam dhexdeeda oo yeruusaleem waxaa lagu odhan doonaa magaaladii runta oo buurta rabbiga ciidamadana waxaa lagu odhan doonaa buurta quduuska ah rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay yeruusaleem jidadkeeda waxaa mar kale degganaan doona odayaal iyo habro nin kasta isagoo gacanta ku haysta ushiisa cimrigiisa weynaaday daraaddiis oo magaalada jidadkeedana waxaa ka buuxi doona wiilal iyo gabdho oo jidadka dhexdooda ku ciyaaraya rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay wakhtigaas hadday yaab ku tahay dadkan kuwooda hadhay ma yaabbay ku ahaanayaan indhahayga rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay bal eeg dadkaygaan ka badbaadin doonaa dalka bari iyo dalka galbeed waanaan keeni doonaa oo yeruusaleem way dhex deganaan doonaan oo dadkaygii way noqon doonaan oo anna waxaan noqon doonaa ilaahooda anoo leh daacadnimo iyo xaqnimo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay gacmihiinnu xoog ha yeesheen kuwiinna wakhtigan erayadan ka maqla afka nebiyada kuwaasoo joogay maalintii aasaaskii guriga rabbiga ciidammada kaasoo ah macbudka loo dhigay si loo dhiso waayo wakhtigaas ka hor ninna kiro ma lahayn neefna kiro ma lahayn innaba oo kii baxay iyo kii galay toona nabadu uma jirin cadowga daraaddiis waayo dadka oo dhan nin kasta waxaan ku diray deriskiisa laakiinse rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haatan dadkan hadhay sidii waagii hore u ahaan maayo waayo waxaa jiri doona iniintii nabadda geed canabkuna canabkiisuu dhali doonaa oo dhulkuna midhihiisow soo bixin doonaa oo samooyinkuna sayaxay soo dayn doonaan oo waxaan ka dhigi doonaa in kuwa dadkan ka hadhay ay waxyaalahan oo dhan dhaxlaan dadka dalka yahuudahow iyo dadka dalka israa'iilow sidaad quruumaha habaar ugu dhex ahaydeen ayaan idiin badbaadin doonaa oo barako baad ku ahaan doontaan ha cabsannina laakiinse gacmihiinnu xoog ha yeesheen waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay sidii waagii ay awooyaashiin iiga xanaajiyeen oo aan ugu fikiray inaan iyaga waxun ku sameeyo oo aanan taas uga soo noqon sidaas oo kale ayaan haatan ku fikiray inaan wax wanaagsan ku sameeyo yeruusaleem iyo dadka dalka yahuuda haddaba ha cabsannina idinku waxaad samaysaan waxyaalahan ninkiin kastaba deriskiisa run ha kula hadlo oo waxaad irdihiinna ku naqdaan garsoorid run ah oo nabad keenta oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin deriskiisa oo ha jeclaanina dhaar been ah waayo rabbigu wuxuu leeyahay waxyaalahan oo dhammu waa waxyaalo aan nebcahay oo waxaa ii yimid ereygii rabbiga ciidammada isagoo leh rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay soonkii bisha afraad iyo soonkii bisha shanaad iyo soonkii bisha toddobaad iyo soonkii bisha tobnaadba waxay dadka dalka yahuuda u noqon doonaan farxad iyo raynrayn iyo iido lagu rayreeyo haddaba sidaas daraaddeed jeclaada runta iyo nabadda rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay mar kale waxaa iman doona dadyow iyo kuwo magaalooyin badan deggan oo magaalo dadka deggan waxay u tegi doonaan dad magaalo kala deggan oo waxay ku odhan doonaan inankeena aynu dhaqsiyo rabbiga u barine oo aynu rabbiga ciidammada doondoonne oo aniguna waan tegi doonaa dadyow badan iyo qorommo xoog badanuba waxay u soo kici doonaan inay yeruusaleem ka doondoonaan rabbiga ciidammada iyo inay rabbiga baryaan rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay wakhtigaas toban nin oo ka mid ah quruumaha oo dhammu waxay ku dhegi doonaan mid yahuud ah darafka dharkiisa iyagoo leh annagu waannu idin raaci doonnaa waayo waxaannu maqalnay in ilaah idinla jiro
sakariyaa cutubka sagaalaad
kanu waa warka culus ee ereyga rabbiga oo ku saabsan dalka hadraag oo dimashikna waa meeshuu joogayo waayo nin kasta iyo qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhammuba waxay indhaha ku taagayaan rabbiga xaggiisa iyo weliba xamaad oo soodinteeda ku ag taal iyo weliba turus iyo sidoon maxaa yeelay iyadu way aqli badan tahay turos waxay dhisatay qalcad oo waxay lacag u uruursatay sida ciidda oo kale iyo dahab saafiya sida dhoobada jidadka dhex taal oo kale bal eeg sayidku iyada wuu hantiyi doonaa oo xooggeedana badduu ku tuuri doonaa oo dabbaa dhammayn doona ashqiloon way arki doontaa wayna cabsan doontaa oo gaasaana way arki doontaa oo aad bay u xanuunsan doontaa ciqroonna way cabsan doontaa waayo wax filashadeedii way dhammaan doontaa oo gaazaana boqorku wuu ka baabi'in doonaa ashqiloonna lama degganaan doono ashdoodna reer garac baa dhex degganaan doona oo kibirka reer falastiinna waan baabbi'in doonaa waxaan afkooda ka soo bixin doonaa dhiiggooda oo ilkahooda dhexdoodana karaahiyadoodan ka soo bixin doonaa oo iyaguna ilaahayagay dad hadhay u ahaan doonaan oo sida ugaas dalka yahuuda dhex jooga oo kale ayay ahaan doonaan oo ciqroonna waxay noqon doontaa sida reer yabuus oo gurigayga hareerihiisa waan degi doonaa inaan ciidanka ka hor joogsado inaan ninna ka dhex marin ama ku soo noqon oo mar dambena mid wax dulma iyaga ma dhex mari doono waayo haatan indhahaygaan ku arkay magaalada siyooney si weyn u reyrey magaalada yeruusalaamey qayli bal eeg boqorkaagu waa kuu imanayaa isagu waa xaq oo guul buu leeyahay waana qalbi qabow yahay oo wuxuu fuushan yahay dameer ah qayl dameereed oo anigu efrayiim gaarifardood kasta waan ka baabbi'in doonaa oo yeruusalaamna faras kuma reebi doono oo qaansada dagaalkana waa la baabbi'in doonaa isna quruumaha nabad buu kula hadli doonaa oo dowladnimadiisuna waxay gaari doontaa bad ilaa baddeedda kale iyo tan iyo webiga iyo xataa dhulka darafyadiisa oo weliba adigana dhiiggii axdigaaga daraaddiis maxaabiistaadii waan ka soo bixiyey godkii aan biyuhu ku jirin ku noqda qalcadda maxaabiistiinna rajada lahow maantadan ayaan caddaynayaa inaan laba jibbaar idiin siinayo waayo dadka yahuuda sida qaanso baan u xoortay oo reer efrayiim sida fallaadh oo kale ayaan qaansadii u gashaday siyooney wiilashaada waan kicin doonaa gariigow iyagaan ku kicin doonaa wiilashaada oo waxaan kaaga dhigi doonaa sida seef nin xoog badanu haysto oo rabbigiinna waa lagu arki doonaa korkooda oo fallaadhihiisuna waa u soo bixi doonaan sida hilaac oo sayidka rabbiga ahu buunkuu afuufi doonaa oo wuxuu raaci doonaa dabeelo cirwareen ah ee koonfureed rabbiga ciidamada ayaa daafici doona iyaga oo way baabbi'in doonaan oo waxay ku tuman doonaan dhagaxyada wadhafka oo kamri bay cabi doonaan oo waxay u qaylin doonaan sida iyagoo sakhraansan oo waxay u buuxsami doonaan sida madiibado iyo sida rukumada meesha allabariga oo wakhtigaas ayaa rabbiga ilaahooda ahu dadkiisa badbaadin doonaa sida iyagoo idihiisa ah waayo waxay ahaan doonaan sida dhagxan qaali ah oo taaj ku jira oo dalkiisa ka kor dhalaalaya barwaaqadiisu badanaa oo quruxdiisu weynaan badanaa barbaarada hadhuudh baa barwaaqayn doona gabdhahana kamri cusub baa barwaaqayn doona
sakariyaa cutubka tobnaad
xilliga roobka dambe roobka barya rabbiga isagoo ah rabbiga hillaaca sameeya oo iyaguu siin doonaa roob wanaagsan oo wuxuu qof kasta beerta ku siin doonaa dog waayo taraafiimkii waxay ku hadleen wax aan waxba ahayn wax sheegayaashiina wax been ah bay arkeen oo waxay sheegeen riyooyin been ah oo si aan waxtar lahayn ayay ugu qalbi qaboojiyaan haddaba sidaas daraaddeed waxay u ambadaan sida ido oo kale oo aad bay u dhibtoodaan maxaa yeelay adrijir ma leh adrijirrada aad baan ugu cadhooday oo waxaan ciqaabi doonaa orgida waayo rabbiga ciidamadu wuxuu soo booqday idihiisii ahaa dadka dalka yahuuda oo wuxuu ka dhigi doonaa sida faraskiisa sharafta leh oo dagaalka ku jira waxaa isaga ka iman doona dhagaxa rukunka oo dhidibkuna isaguu ka iman doona qaansada dagaalkuna isagay ka iman doontaa oo taliyo kastana isaguu ka iman doonaa oo iyana waxay ahaan doonaan sida rag xoog badan oo dagaal gala oo cadowgooda kula tunta dhoobada jidadka dhex taal wayna diriiri doonaan maxaa yeelay rabbiga ayaa iyaga la jira oo kuwa fardaha ku joogaana way isku qasmi doonaan reer yahuuda waan xoogayn doonaa waanan badbaadin doonaa reer yuusuf oo mar kalaan soo celin doonaa waayo waan u naxariisanayaa oo waxay noqon doonaan sidii iyagoo aanan xoorin waayo waxaan ahay rabbiga ilaahooda ah oo waan maqli doonaa iyaga oo kuwa reer efrayiimna waxay noqon doonaan sida nin xoog badan oo qalbigooduna wuxuu u raynrayn doonaa sidii iyagoo qamri ka wabxay oo carruurtooduna way arki doonaan oo way raynrayn doonaan oo qalbigooduna waa ku farxi doonaa rabbiga anigu waan u fooryi doonaa iyaga oo waan isu soo wada ururin doonaa waayo waan soo furtay oo waxay u badan doonaan siday u badnaan jireen waxaan iyaga ku beeri doonaa dadyowga dhexdooda wayna igu soo xusuusan doonaan waddammo fog way noolaan doonaan iyaga iyo carruurtooda oo way soo noqon doonaan mar kalan ka soo bixin doonaa dalkii masar ashuurna waan ka soo ururin doonaa oo waxaan iyaga keeni doonaa dalka gilcaad iyo lubnaan oo weliba meel looma heli doono oo isagu wuxuu dhex mari doonaa badda dhibaatada oo wax buu ku dhufan doonaa hirarka badda oo webiniil moolkiisuna waa angegi doonaa oo kibirka aashuurna waa la soo dejin doonaa oo usha boqortooyada masarna way iska baabi'i doontaa oo iyagaan ku xoogayn doonaa rabbiga oo hor iyo dibba way ugu socon doonaan magaciisa ayaa rabbigu leeyahay sakariyaah cutubka kow iyo tobnaad lubnaaney albaabadaada fur inda baabi'iyo geedahaaga kederka ah geed biroosh ahow ooya waayo geedkii kederka ahaa waa dhacay maxaa yeelay kuwii qurqurxoonaa waa la qarribay kuwiinna geedaha aloonka ah oo baashaan yahow ooya waayo kayntii adkayd waa dhacday waxaa yeedhaya codkii baroortii adhijirrada waayo sharaftoodii waa la qarribay waxaa yeedhaya codkii cidda aaran libaaxyada waayo kibirkii urdun waa la qarribay rabbiga ilaahayga ahu wuxuu yidhi daaji idaha la qalayo kuwii hantidooda lahaa way gowracaan oo isumana ay haystaan inay eed leeyihiin oo kuwa iyaga soo iibiyana mid kastaaba wuxuu leeyahay mahad waxaa leh rabbiga waayo taajir baan noqday oo adhijirradooduna uma ay naxaan iyaga waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu mar dambe u sii naxi maayo dadka dalka deggan laakiinse bal eeg nin kastaba waxaan ku ridi doonaa gacanta deriskiisa iyo gacanta boqorkiisa oo iyana dalkay ku dhufan doonaan oo gacantooda kama aan samata bixin doono markaasaan daajiyey idaha la qalayo oo sida xaqiiqda ah waxay ahaayeen idaa ugu miskiinsan oo waxaan soo qaatay laba ulood oo mid waxaan u bixiyey raallinimo middii kalena waxaan u bixiyey xidhiidh oo idihii waan daajiyey oo saddexdii arijirba isku bil baan baabi'iyey waayo naftaydu way ka daashay oo weliba naftooduna way iga naceen markaasaan idhi anigu idin daajin maayo kii dhimanayaa ha dhinto kii halligmayaana ha halligmo oo intii hadhana mid waluba kan kale hilibkiisa ha cuno oo waxaan soo qaatay ushaydii aan raallinimo u bixiyey oo waan kala jebiyey si aan u jebiyo axdigaygii aan dajowga oo dhan la dhigtay oo maalintaasuu jabay oo sidaasay kuwii idaha u miskiinsanaa oo idhagaystay u ogaadeen in kaasu yahay ereygii rabbiga oo waxaan iyagii ku idhi hadday idinla wanaagsan tahay kiradaydii isiiya haddii kalese iska daaya sidaas daraaddeed waxay kiradaydii iigu miisaameen soddon gogo oo lacag ah oo rabbigu wuxuu ugu yidhi dhergesameeyaha u tuur qaymihii wanaagsanaa oo ay igu qaymeeyeen oo anna waxaan soo qaaday soddonkii gogo oo lacagta ahaa kolkaasaan guriga rabbiga ugu tuuray dheryesameeyaha oo haddana waxaan kala jebiyey ushaydii kale oo aan xidhiidh u bixiyey inaan kala gooyo walaalnimadii dadka dalka yahuuda iyo dadka dalka israa'iil ka dhexaysay oo rabbigu wuxuu igu yidhi haddana mar kale waxaad qaadataa adrijir nacas ah alaabtiis waayo bal eeg waxaan dalka ka dhex kicin doonaa adrijir aan soo booqanayn kuwa aan baday oo aan doondoonayn kuwa kala firdhay oo aan bugsiinayn kii jaban oo aan daajinayn kii fayow laakiinse isagu wuxuu cuni doonaa hilibka baruurta oo raafafkooduna wuu kala dillaacin doonaa waxaa iska hoogay adrijirka waxtarlaawaha ah oo adhiga isaga taga seef baa ku dhici doonta gacantiisa iyo ishiisa midig gacantiisu dhammaanteed way engegi doontaa oo ishiisa midigna kulligeed way madoobaan doontaa sakariya cutubka labaya tobnaad kanu waa warka culus ee ereyga rabbiga oo ku saabsan dalka israa'iil rabbigii samada kala bixiyey oo aas-aaska dhulka dhigay oo dadka naftiisa ku dhex sameeyey wuxuu leeyahay bal eeg yeruusalaam waxaan koob lagu dhacdhaco uga dhigi doonaa dadka ku wareegsan oo dhan iyo weliba dalka yahuuda markii yeruusalaam la hareereeyo oo waxay wakhtigaas ahaan doontaa inaan yeruusalaam dhagax culaa badan uga dhigo dadyowga oo dhan oo intii isku culaabaysa oo dhammuna aad bay u dhaawacmi doonaan oo qurumaha dhulka oo dhammuna iyaday isu soo urursan doonaan inay la dagaalamaan rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas faras kasta waan argagixin doonaa oo kan ku joogana waali baan ku ridi doonaa laakiin indhaha baan ku hayn doonaa dadka dalka yahuuda markaan faras kasta oo dadyowga indha tiro oo taliyayaasha dalka yahuudana waxay qalbiga iska odhan doonaan kuwa yeruusalaam deggan xooggii ay rabbiga ciidamada oo ilaahooda ah ka heleen waa inuu xoog wakhtigaas taliyayaasha dalka yahuuda waxaan ka dhigi doonaa sida girgira dab ah oo qoryo ku dhex jira iyo sida qori ololaya oo xidhmooyin hadhuudh ah ku dhex jira oo iyana waxay wada baabi'in doonaan dadyowga iyaga ku wareegsan oo dhan kuwa midigta ka xiga iyo kuwa bidixda ka xigaba oo reer yeruusalaamna mar kaley degganaan doonaan meeshooda taasoo ah yeruusalaam qudheeda oo weliba rabbigu wuxuu marka hore badbaadin doonaa teendhooyinka dadka yuhuuda in sharafta reer daa'uud iyo sharafta dadka yeruusalaam degganu eeyan ka sii weynaan tan dadka yuhuuda wakhtigaas rabbigu wuxuu daafici doonaa dadka yeruusalaam deggan oo kii iyaga ugu tabaryaru wakhtigaas wuxuu ahaan doonaa sida daa'uud oo kale oo reer daa'uudna wuxuu noqon doonaa sida ilaah oo kale iyo sida malaa'igtii rabbiga oo iyaga hor socota oo wakhtigaas waxaan doondoonayaa inaan wada baabi'iyo qurumaha yeruusalaam ku kaca oo dhan oo reer daa'uud iyo dadka yeruusalaam degganba waxaan ku shubi doonaa ruuxa raxmadda iyo baryootanka oo waxay arki doonaan aniga oo ah kii ay wareemeen oo iyana isagay ugu barooran doonaan sida mid ugu baroorto wiilkiisa madiga ah oo aad bay ugu murugoon doonaan isaga sida mid ugu murugoodo curadkiisa wakhtigaas yeruusalaam waxaa jiri doonta baroorasho weyn oo ah sidii baroorashadii hadaad rimoon taasoo ku dhex til dooxada megido oo dalkuna waa wada barooran doonaa qoys kastaba gooni ahaantiisa qoyska reer daa'uud gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer naataanna gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer laawina gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoyska reer shimciinna gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood qoysaska hadhay oo dhan mid kastaba gooni ahaantiis naagahoodana gooni ahaantood
sakariya cutubka saddex tobnaad
wakhtigaas waxaa reer daa'uud iyo dadka yeruusalaam degganba u furmi doonta il dembiga iyo nijaasta lagaga maydho rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay waxay wakhtigaas noqon doontaa inaan dalka dhexdiisa ka wada baabi'iyo magacyada sanamyada oo mar dambana iyaga lama soo xusuusan doono oo weliba waxaan ka dhigi doonaa inay nebiyada beenta ah iyo ruuxa wasakhda ahuba dalka ka dhex baxaan oo markii mid wax sii sheego aabbihiis iyo hooyadiisii dhalay waa inay isaga ku yidhaahdaan waa inaadan sii noolaan waayo been baad magaca rabbiga ku sheegtaa oo aabbihiis iyo hooyadiisii dhalay waa inay isaga wareemaan inta wax sii sheegayo oo wakhtigaas nebiyada midkood kastaba wuu ku ceeboobi doonaa rayadiisii markuu wax sii sheegayo mana ay xidhan doonaan dhar dhogor badan oo ay wax ku khiyaanaan laakiinse wuxuu odhan doonaa anigu nebi ma ihi ee waxaan ahay dhulbeerte waayo tan iyo yaraantaydii baa lay addoonsanayay oo waxaa lagu odhan doonaa waa maxay nabrahan gacmahaaga ku yaalla oo isna wuxuu ugu jawaabi doonaa waa kuwii liigu dhaawacay anigoo guriga saaxiibbaday jooga rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay seefey toos oo ku kac adhijirkayga iyo ninka wadaygayga ah adhijirka dil oo iduhuna way kala firdhi doonaan oo gacantaydaan ku soo celin doonaa kuwa yaryar oo rabbigu wuxuu leeyahay waxay noqon doontaa in dalka oo dhan laba dalool baaba'do oo dhimato laakiinse daloolka saddexaad wuu hadhi doonaa oo anna daloolka saddexaad dab baan dhex marsiin doonaa oo waxaan u kala miiri doonaa sida lacag loo miiro oo waxaan u tijaabin doonaa sida dahabka loo tijaabsho magacaygay igu baryi doonaan oo anna waan maqli doonaa oo waxaan odhan doonaa iyagu waa dadkaygii oo iyana midkood kastaba wuxuu odhan doonaa rabbigu waa ilaahay
sakariyaa cutubka afariyo tobnaad
bal eeg waxaa imaanaysa maalintii rabbiga ee waxaagii la dhacay dhexdaada lagu qaybsan doono waayo quruumaha oo dhan waan u soo wada ururin doonaa inay yeruusalaam la diriiraan oo magaalada waa la qabsan doonaa guryahana waa la dhici doonaa naagahana waa la kufsan doonaa oo magaalada badhkeedna maxaabiis ahaan baa loo kaxaysan doonaa laakiinse dadka intiisii hadhay magaalada lagama baabi'in doono markaasaa rabbigu soo bixin doonaa oo quruumahaas buu la diriiri doonaa siduu u diriray maalintii dagaalka oo maalintaas cagihiisu waxay ku istaagi doonaan buursaytuun taasoo yeruusalaam ka horraysa oo xagga bari ka xigta oo buursaytuunna dhexday uga kala dilaaci doontaa xagga bari iyo xagga galbeed oo waxaa jiri doonta dooxo aad u weyn oo buurta badhkeed wuxuu u durki doonaa xagga waqooyi oo badhkeeda kalena wuxuu u durki doonaa xagga koofureed markaasaad ku carari doontaan dooxadii buurahayga waayo dooxada buuruhu waxay gaari doontaa tan iyo aaseel oo waxaad u carari doontaan sidaad ugu hor cararteen dhulgariirkii dhacay wakhtigii cusiyaah boqorka ka ahaa dalka yuhuuda oo rabbiga ilaahayga ahu wuu iman doonaa oo waxaa la iman doonaa kuwa quduuska ah oo dhan oo waxay maalintaas noqon doontaa in iftiinku uusan yeelanayn dhalaal iyo god curtoona laakiinse waxay ahaan doontaa maalin uu rabbigu og yahay taasoo aan maalin ahayn oo aan habiinna ahayn laakiinse waxay ahaan doontaa in markay fiidkii tahay ou iftiin jiri doono oo waxay maalintaas noqon doontaa inay biyo noolu yeruusalaam ka soo baxaan oo badhkood wuxuu u qulquli doonaa xagga badda bari oo badhkooda kalena wuxuu u qulquli doonaa xagga badda galbeed oo waxay ahaan doontaa wakhtiga kuleylka iyo wakhtiga qabowga oo rabbigu boqor buu ka ahaan doonaa dunida oo dhan oo maalintaas rabbigu mid buu ahaan doonaa oo magiciisuna mid buu ahaan doonaa oo dalka oo dhammuna wuxuu u rogman doonaa sida carabah tan iyo gebac iyo ilaa rimoon oo yeruusalaam xagga koofureed ka jirta oo yeruusalaamna kor baa loo qaadi doonaa oo waxay iska degganaan doontaa meesheeda tan iyo iridda benyamiin iyo ilaa meesha iridda koowaad iyo ilaa iridda geeska ku taal iyo tan iyo munaaradda xananeel iyo ilaa boqorka macsarooyinkiisa khamriga oo dad baa dhexdeeda degganaan doona oo innaba habaar dambe ma jiri doono laakiinse yeruusalaam si ammaan ah ayay u degganaan doontaa oo tanuna waa bilaayada rabbigu ku dhufan doono dadyowga yeruusalaam la diriiray oo dhan iyagoo cagahooda ku taagan ayaa hilibkoodu iska dhammaan doonaa oo indhahoodu waxay ku dhex baabbi'i doonaan godadkooda carabkooduna afkooda oo wakhtigaas rabshad weyn oo xagga rabbiga ka timid ayaa dhexdooda jiri doonta oo midkood kastaba wuxuu qabsan doonaa gacanta deriskiisa oo gacantiisu waxay ku kici doontaa gacanta deriskiisa oo weliba dadka dalka yuhuuda yeruusalaam bay ku dagaalami doonaan oo maalka quruumaha hareeraheeda ku wareegsan oo dhanna waa la soo wada ururin doonaa kaasoo ah dahab iyo lacag iyo dhar aad u badan oo saasay noqon doontaa balaayada faraska iyo tan baqalka iyo tan awrka iyo tan dameerka oo xayawaanka xerooyinkaas jooga oo dhanba waxaa ku dhici doonta balaayadan oo waxay noqon doontaa in mid kasta oo ka hadhay quruumihii yeruusalaam ku soo kacay oo dhan oo u kici doono inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada iyo inuu soo dhowro iiddii wababka oo qolooyinka dhulka deggan oo dhan ku alla kii aan yeruusalaam ugu kicin inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada inaba roob kuma di'i doono oo haddii uusan reer masar u kicin oo uusan iman iyagana roob kuma di'i doono oo waxaa jiri doonta balaayo taasoo rabbigu ku dhufan doono quruumihii aan u kicin inay soo dhowraan iiddii wababka taas waxay ahaan doontaa ciqaabta masar iyo ciqaabta dhammaan quruumaha aan u kicin inay soo dhowraan iiddii waababka wakhtigaas dawannada fardaha waxaa ku qornaan doona waa u quduus rabbiga oo dheryaha guriga rabbiga ku jiraana waxay ahaan doonaan sida madiibadaha meesha allabariga hor yaal oo xataa dheri kasta oo yeruusalaam dhex yaal iyo mid kasta oo dalka yahuuda dhex yaalba quduus buu u ahaan doonaa rabbiga ciidamada oo kuwa allabariga bixiya oo dhammu way iman doonaan oo intay qaataan ayay wax ku karsan doonaan oo wakhtigaas ka dib mid reer kancaan ahu guriga rabbiga ciidamada kuma jiri doono